dowladda jarmalka ayaa abaalmarinta sanadkan ee german africa award oo la guddoonsiiyo dadka u dhaqdhaqaaqa nabadda dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha waxa ay siisay ilwaad elman oo agaasimo ka ah hay-adda xuquuqda aadanaha ee elmen peace and human rights center haddaba goor dhoweyd ayaa haaruun macruuf uu khadka teleefonka magaalada berliin kula xiriiray ilwaad elman waxaana uu weydiiyey siday u aragto abaalmarinta la siiyey habeenkii xalay abaalmarintaan ku guulaystay waxaa waaye mid oo dalka germany jarmalka siiyaan hal qof oo ka shaqeeyo oo ka socdo matalaona matelayo africa marka waxaa la dhahda german africa award sanadkan labaatan two thousand twentygana anaa ka guulaystay the german africa award marka maxaa la qiimeeyaa abaalmarintan qofka ku guulaysta maxaad ku mutaysatay
waxaa la qiimeeyaa qof oo xuquuq insaanka iyo nabadda ka shaqeynayo waxaana awardkan bixiyo wasiirka arrimaha dibadda waa gartay marka iiga waran munaasabaddii xalay aad ku guddoontay abaalmarintan
runtii waxay ahayd munaasabad aada u qurux badan safiiro badan ee imaadeen wasiiro badan iyo waxaa xataa meesha goobjoog ka ahaa safiirka oo dalka jarmal oo soomaaliya u fadhiyo waxaa dad badan meesha isku imaadeen runtiina dad badan ma filaynin anoo arrin munaasabad saan u weyn anoo dhacayso maadaama lagu jiro xaalad oo coronavirus iyo dalkan weliba berlin xaaladda aada u xun tahay laakiin maadaama ay tahay abaalmarintan mid oo wasiirka arrimaha dibadda aad u itiraamo wuxuu yidhi waa barnaamijka barnaamijka anoo socdo marka waxay ahayd arrin aada u qurux badan oo dalka national televisionka laga daynayay iyo online live stream laga samaynayo ee kumayaal qofood ee ka qayb qaateen marka anigana waxay sharaf aada u weyn igu ahayd anaa intaasoo qofood anay horta soomaaliya fikir cusub anay meesha ka dhex arkeen iyo anay maqleen anay jiraan fursado badan oo lagu caawi karo oo lagu horumari karona dalka soomaaliya iyo anay africa oo dhan ka doorteen shaqo iyo hay-ad iyo qof ka shaqeynaya soomaaliya
maxay kaaga dhigan tahay adiga gabadh ahaan iyo qof u dooda xuquuqda aadanaha soomaaliya iyo nabadda iyo weliba arrimaha haweenka iyo carruurta runtii waa sharaf aada weyn ay tahay laakiin aniga maalmarintan keligeyga ama mutaysanin dad badan ayla shaqeeyo oo habeena maalin u taagan arrimahan aan arrimahan oo lagu abaalmarinaya marka waa runtii guul usoo hooyatay dadko dhan shaqaalaho dhan oo hay-adda elmantiis ka shaqeeyo weliba waa guul usoo hoyatay dhalinyarada dhan oo soomaaliyeed kuwii qurbaha jooga iyo kuwii dalka joogaba waayo inta badan waxyaalaha laigu weydiinaya intaan joogay jarmalka waxaa waaye dhalinyarada soomaaliyeed maxay u baahan yihiin iyo fikirka laga qabay ilaa aan ka waramo waa mid oo baaba'san mise dad oo dagaal bis yaqaano oo mise dad oo oo hal abuur haysanin marka aniga waajib isaran waxaa waay markastoo anaa xataa safiirka oo dhalinyarada soomaaliyeed inaan noqdo oo aan u sheego anay jiraan fursado badan iyo anay dhalinyarada ay wax badan sameeyeenba keligooda ay kalona caawinin iyo inay yihiin dad nabadda jecel oo horumar badan keligooda gaareen marka haddaa lasii taakuleen lahayna oo la caawin lahay anay intaan inka badan inay gaari karaan marka runtii aniga farxad aada i weyn ay tahay ana markasto dhalinyarada iyo weliba haweenka soomaaliyeed inaan matali karo iyo beesha caalamka dhan aan tusi karo fursadaha jiro wadashaqaynta soomaaliya ilwaad elman oo warramaysay haaruun macruuf ay ahayd